بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى وحدرسنا عاو كبل أميا آيات الله وبقول يسدحي الحدنات سورة البقرة إلهي وحوري سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم إلهي وحول سبحانه قول هذل هذل كاسو معروف وناكسا إيو مغفرة دافد أيا خير كخير بدن min sadaqatin sadaqo sadaqadaasoo yatbacuhaa u raacayo adan dhibaata ay raacayso wallaahu allana haniyun ka hodanka ah ee deeqtoomay weeyi ee makhluuqaadkiisa ka maarmay xaliimun ee dulqaadka badan yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow laa tubtiluu ha burinina sadaqaatikum sadaqooyinkiinna ha ku burinina bilmanni manna sheegasho iyo waladaa dhibaato ha ku burinina kaladii yunfiqu maalahu ri'aa'a annaas ay ibtaalan burin ha burinina burintaasoo ka ibtaali ladii kii burintiisa la mid ah kaasoo yunfiqu bixinaaya maalahu xoolihiisii bixinaaya ri'aa'a annaasi ay liajli ri'aa'i annaas istusida dadka uu istusinayo darteed u bixinayo xoolihiisa oo walaa yu'minu aan rumaynayn billaahi ilaahayna aan rumaynayn iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe famahaluhu ay famahalu lmuraa'i kaa istusaya tusaalihiisu waxa weeyi ama famahaluhu ay famahalu lmaanni kaa mana sheeganaya dhibaatada raacinaya tusaalihiisu waxa weeyi waxaa si awlaysan in loo celiyo kan istusayee ugu sokeeya waayo addamiiru yarjicu ilaa aqrabi madkuur damiirku wuxuu u noqdaa waxa lasoo sheegay waxa ugu sokeeye ugu dhow marka wax lasoo sheegayna waxa ugu dhow kaladii yunfiqu maalahu ri'aa'a annaas muraa'igaas marka isaga u celi damiirka oo waxaad tidhaahdaa famahaluhu ay famahalu lmuraa'i kaa istusaya ee dadka istusaya tusaalihiisu waxa weeyi ka mahali safwaanin sidii dhagax sallaxa oo siman oon taag iyo tuur midna lahayn dhagaxaa sallaxee siman oo calayhi korkiisa uu ahaaday turaabun ciidi ay saaran tahay oo fa asaabahu dhagixii uu helay oo uu asiibay waabilun roob mahiigaan ah oo fataraka uu ka yeelay huwa roobkii hu dhagaxii saldaa mid siman oon waxba saarayn amlasa laysa calayhi shay laa yaqdiruuna ma awoodayaan kuwa muraa'iintee wax istusaya calaa shay-in shay ma awoodi karaan shaygaasoo mimaa kii ka mid ah kasabuu ay kasbadeen macnaha wixii ay shaqaysteen wax alla waxay ka awoodi karaan oo nafci ah oy ka helayaan ma jirto wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qolada alkaafiriina ee gaalada ah macnaha kuwa ilaahay ku ogaaday gaalnimo inay ku geeriyoonayaan dee ma hanuuniyo oo dee gaalnimaabay ku dhimanayaan alla waxau ihi wamahalu ladiina kuwii tusaalahoodu waxa weeye yunfiquuna bixinaayey amwaalahum xoolahooda bixinaayey ibtiqaa'a mardaati illaah ilaahay raalli ahaanshihiisa doonis ay doonayaan darteed u bixinaayey iyo wa tahbiitaa sugid ay naftooda sugayaan oo iimaanka iyo ikhlaaska iyo yaqiinta ku sugayaan darteed u bixinaayey sugidaasoo min anfusihim nafahooda xaggooda ka ahaatay kuwaa mahalkoodu waxa weeye xoolahooda u bixinaya iyagoo ilaahay ridihiisa raadinaya naftoodana yaqiinta ku sugaya kuwaa mahalkooda iyo tusaalahoodu waxa weeyi ka mahali janna ay ka mahali saaxibi janna sidii nin beer leh marka halkan waxaynu isku mahaloo tashbiiha aynu ka dhignay tashbiihu lashkhaasi bilashkhaas dadkii baynu isku shabahnay oo wa mahalu ladiina sideedaynu u daynay mawsuulka alladiina oo macnuhu waxau noqonayaa kuwaa wax bixinaya tusaalahoodu wuxuu la mid yahay ka maali saaxibi janna jannada ayaynu saaxib u soo qadaray oo ninka beertan leh iyo kuwaa wax bixinayaa laysku shabahayaa marka waa tashbiihu lashkhaasi bilashkhaas haddii ay tahay tashbiihu lashyaai bilashyaa oo macaanida iyo ashyaada ama sifaadka laysku shabahayana ka maali jannatin sideeda u daah wamahalu ladiinana usoo qadar wamahalu nafaqaati ladiina si nafaqaadka iyo beerta laysugu shabaho oo markaana macnuhu waxa uu noqonayaa wamahalu ladiina ay wamahalu nafaqaati ladiina kuwii nafaqaadkooda tusaalahoodu waxa weeyi yacni waxyaabahay bixinayaan tusaalahoodu waxa weeyi kuwaasoo yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahoodii bixinaya ibtigaaa mardaati illaah ilaahay raalli ahaanshihiisa doonis ay doonayaan darteedna u bixinaya iyo wa tahbiitan sugid darteed u bixinaya min anfusihim xagga nafahooda ka ahaatay oo macnaha naftoodana sugid ay ku sugayaan ikhlaaska iyo iimaanka taa darteed kuwa xoolahooda u bixinaya kuwaa waxbixintooda tusaalahoodu wuxuu la mid yahay kamahali janna sidii beer oo kale markaa janna waxba umaynaan soo qadarin oo beerta lafteeda lagu maalayaa nafaqaadka ay bixinayaan laftooda marka waa tashbiihu shay bishay kamahali janna kuwaa nafaqaadkoogu waxay la mid yihiin sidii beer beertaasoo birabwatin meel taaga ku taalla beertaasoo asaabahaa u helay uu asiibay waabilun roob mahiigaana u helay oo fa aata dabeed ay siisay beertaasi saaxibahaa usoo qadar qofkii lahaa ay siisay ukulahaa midhaheedii ay siisay dicfayni xaal ay yihiin libin laab oo labada mafcuul ka koobaad saaxibka ka dhig ka labaadna ukulahaa haddaba fa in lam yusibhaa haddii beertaa aanu haleelin waa bilun roob mahiigaanihi oo roob weyne aanu helin faallun fayusiibuhaa tallun waxaa helayaa roob yar oo biyodhiga ama tiixtiix ah ama fatallun ay fa huwa kaa haleelayaa tallun waa roob yar oo biyodhiguna oo tiixtiix ah wallaahu allana bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan basiirun kii u aragti badan weeye arkayee og alla waxa uu ihi ayawaddu miyaa uu jecel yahay axadukum midkiin miyuu jecel yahay an takuuna inay u ahaata lahu isaga jannatun beeri inay u sugnaato miyaa uu jecel yahay beertaasoo min nakhiilin geedo timiro ah geed timireedya ah iyo wa acnaabin cinabyo beertaasoo tajrii ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan axadkaasoo lahu uu u sugnaaday fiihaa beerta dhexdeedana uu ugu sugnaaday min kulli thamaraat waxaad u soo qadartaa thamarun midho ay ugu sugnaadeen oo min kulli thamaraati midhaha dhammaantood ka mid ahaaday kaasoo beerta dhexdeedana kula midho wax alla waxa midho baxa ka mid ah yacni nooc kasta walxaalna ay midhahaasi u sugnaadeen axadkaas asaabahu u haleelo u asiibay alkibaru weynaan da-diina ay soo gaadho uu gaboobay walxaalna uu gaboobay lahu ninka ay u sugnaadeen duriya ubad ama waxa weeyaan caruur caruurtaasoo ducafaa taag daran oon weli taabogelin oo fa asaabahaa dabeed beertii uu asiibay oo uu ku dhacay icsaarun dabayl daran oo adag dabayshaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay dabaysha mudakar baa laga cabiray oo alriix macna mudakar baa laga dhigay lab oo fiihaa lama odhane fiihi dabaysha dhexdeeda uu ku sugan yahay naarun dab dabayl daran oo haddana dab wadata oo faxtaraqat dabeed ay gubatay beertii yacnii midkiin miyaa uu jecel yahay xaalkaas haddaanu sidaa jeclayn waxaa caynkaa ka dhigan almaanu walmuraa'i kii waxa uu bixinayo ama ku manno sheeganayey ama dhibaatada raacinayey ama dadka istusayey oo macnaha beertaa baaba'day sidaan waxba looga helin wakhtigii loogu baahida badnaa ayaa ruuxa manna sheegadka iyo istuska iyo dhibaatada ku dhacaana wuxuu bixiyey maalintuu ugu baahi badnaa ayaanu midho ka guranayn oo aanu ka goosanayn alla waxa uu ihi kadaalik sidaas tusaalayaashaa alla idinku caddeeyey ayaa yubayinu allah ilaahay u caddaynayaa lakum idinka idinku caddaynayaa alaayaati aayaadka idinku caddaynayaa lacallakum tatafakkaruuna si aad uga fakartaan oo ugu fiirsataan ilaahay aayaadkiisa kuwa kowniga ah ee makhluuqaadka iyo kuwa tansiiliga ee sharciga ah labadaba haadihi alaayaat ilaahay waxa uu inoogu sheegay arrimo aada iyo aada muhiim u ah mowduuca ugu horeeya ee aayaadkani ay ka warameen waxa ugu horeeya alradd اljamiilu calى اlfaqiir إida lam yuujad ma yucطaah wakada alcafw can suuءi qowlih khayr min sadaqaة yatbacuha ada wاlkalimaةu طayibaةu sadaqة waxaa qodobka koowaad ee aayaadku ay ka warameen uu yahay ruuxii baahnaa ee faqiirka ahaa jawaab iyo hadal wanaagsan in lagula hadlo haddii wax la siiyo iyo hanti loo waayo in hadal fiican lagula hadlo hadalkiisa xunna layska saamaxo ilan waxaa laga yaabaa miskiinkii isagoo baahan haddana hadal adag iyo jikaar iyo cunfi inuu kugula hadlo markaa miskiinkii haddii wax loo waayo in hadal wanaagsan lagula hadlo wixii hadal hadal xun iyo deelqaaf kaaga yimaadana aad ka dulqaadatood iska dhaafto ayaa ka khayr badan inaad wax siiso laakiin dhibaato aad ka dabageyso oo hadal xun af iyo adinba aada raaciso manigu waa tacdaadu nicam in nicmada la tirsado oo la yidhaha kaa miyaanan kuu gelin oo kaa miyaanan kuu gelin oo kaa miyaanan kuu gelin waa mani dhibaataduna waxa weeyaan aladaa ikhbaaru nnaasi bimaa actayta inaad dadka ku tidhaahdo bal ninkaneeg kanaan siiyey oo kanaan siiyey oo kanaan siiyey waayo waa ikhlaas daro waxaad bixisay inaad dadka uga waranto oo camalkaagiina waa ku burayaa dee qofka qalbigiisi iyo dareenkiisiina waa damqasaayo waxbaad yeelaysaa markaa tidhaha waxbaan siiyey markaas waxa weeye in hadalkaa wanaagsan lagula hadlo faqiirka haddii wax loo waayo hadalkiisa xunna layska dhaafo ayaa dhaanta in wax la siiyo laakiin dhibaato laga dabageeyo o la raaciyo rasuulkuna waxa uu yihi salى اllahu alayhi wasalam alkalimatu ayibaةu sadqa kelmadda wanaagsani iyadaaba sadaqo ah oo waxaad bixisay haddaad weydo hadal wanaagsan ku hadal hadalkaasaa sadaqo ah qwl macruuf wmagfiraة khayr min sadqaة yatbacuha da wallahu aniyu xaliim wallaahu aniyu xaliim waxaa ilaahay inoo tilmaamay alla inaanu inoo baahnayn laakiin waxaa laynoo amrayaa waxbixinta ay tahay innaka baahideenna inaynu inaku hadhow ayno midhaheeda guranno waxaa kaloo aayaadkani tilmaameen xurmat lmani waaladaa waalriyaai fi sadaqa inay xaaraan tahay yacni mana sheegashada iyo istuska iyo dhibaataduba sadaqadii saddexdaasiba inay ka xaaraan yihiin in la raaciyo oo ruux haddaad wax siiso ha ka daba hadlin ha u tirin waxaad siisay hadal xun iyo hiif iyo huruuf midna ha kula hagaagin dadkana ha istusin oo i arkay i maqlay maanta waxbixintu in fara badan waxay u bixiyaan yacni ruux baahan oo mutaystay hadduu u tago waxaa laga yaabaa inaanu korba u eegin laakiin marka meel babliga laysugu yimaado waxaa laga yaabaa ruuxu inuu yidhaa ha ka hadhin oo uu yidhaa ana intaasaan bixiyey ma xumaa in danta guud iyo waxyaabaha caamkaa marka laysugu yimaado in laga qayb qaato o laysku daydo waa arrin wanaagsan oo qurux badan laakiin sadaqadaadu taa un waa inaanay noqon ee ay ka badnaataa taad hoosu bixinayso ee adiga alla idin dhaxaysa waayo ta hoose ayaa ikhlaaska iyo niyad wanaagga u dhow tan dadka waxaa laga yaabaa inuu istu soo galo laakiin taan cidiba ka ogeyn dee ilaahay baad wax kaga doonaysaa taasaa ikhlaaska u dhow waxaa kaloo aayaadkan ku sugan buطlaanu sadaqati bilmani waladaa wاriyaa sadaqadii inay ku burayso mana sheegashada iyo dhibaatada iyo riyaaga istuska oo alle waxau ihi ya ayuha aladiina aamanuu laa tubطiluu sadaqaatikum bilmani wاlأdaa kaladii yunfiqu maalahu ri'aaءa الnaas ha ku burinina baa la yidhi sadaqadiinnii mana sheegasho iyo dhibaato aad raacisaan sida ka xoolihiisa u bixinaya istus kaa maxaa loogu maelay waayo xoolihiisu waa burayaan wax alla waxa uu bixiyey ilan waa istus oo maaha alla dartiye haddaba si aanay sida kaasi idinka burin ka daaya mana sheegashada iyo dhibaatada waxaa bixinaysaan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan mudaacafatu ajri sadaqa alkhaaliya min almani waladaa wاriyaa in la libinlaabayo sadaqada ka madhan mana sheegashada iyo dhibaatada iyo istuska ajarkeedu inuu mudaacaf iyo libinlaab u yahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu libinlaabayo waxaa kaloo aayaadkan ku sugan wujuubu tafakuri fi aayaati اllahi اlkowniya wاtanziiliya inay waajib tahay in laga fekero oo loo fiirsado ilaahay aayaadkiisa kuwooda kowniga ah oo waa makhluuqaadkaa waaweyn ee cirarka iyo dhulalka iyo badaha iyo buuraha waa wax lagu cibro qaato oo lagu waantoobo ilaahay makhluuqaadka intaa leeg sidaa u dhidbee u taagee u dhisay dee inaad weynidiisa iyo waxdaaniyadiisa ku aqoonsato dabeed ku caabuddo oo ay kuga xambaarto iimaan zaa'ida iyo alla kacabsi waa aayaadka kowniga ah aayaadka tansiiligaana inaad u fiirsato oo dee aayaadka qur-aanka aynu akhriyano iyo waxyiga in laga fekero loo fiirsado waxna lagu qaato inay waajib tahay qwl macruuf wmaqfiraة khayr min sadqaة yatbacuha ada wallahu aniy xaliim waxaa ilahay halkaa inoogu cadeeyey hadalka wanaagsan iyo miskiinka wixii hadalkaaga yimaada inaad iska dhaafto oonad ku dhibaatayn inay kaaga wanaagsan tahay dee sadaqo dhibaata ay raacdo ya ayuha aladiina aamanuu laa tubطiluu sadaqaatikum bilmani wاlأdaa kaladii yunfiqu maalahu ri'aaء الnaas walaa yuminu biاllahi wاlyowm اlآkhir halkaana waxaa laynoogu caddeeyey dee sadaqadii inay ku burayso maniga iyo dhibaatada marka culimmadu waxay isku khilaafeen ma butlaan kulliya oo waxbaba ka goosan maayo wax midha ah haba yaraatee mise waa butlaan jus-iya oo ajarkeedaa nuqsaamaya aayadda waxaa ka muuqata dee butlaan kulliya ajarkii inuu wada burayo laa tubtiluu waxba lagama soo reebin waxaa lagu shabahay oo sii cadaynaysa muraaigii kaladii yunfiqu maalahu ri'aaءa الnaas walaa yuminu biاllahi wاlyowm اlآkhir weliba waa munaafaqii waayo waxaa lagu cadeeyey walaa yuminu biاllahi wاlyowm اlآkhiri marka munaafaqu dee maalka uu bixiyo wax alla wax uga soo hadhayo uu ka goosanayaa ma jirto kaasaa lagu shabahay qofkii muslimka ahaa laakiin sadaqadiisii raaciyey manni iyo dhibaato halkaa waxaa ka cad ana ariyaa min sifaati lmunaafiqiin istusku inuu yahay tilmaamaha lagu yaqaano munaafiqiinta waxaanuu yahay riyaagu ashirku lasqar shirkiga yar baa lagu tilmaamay oo nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi ina akhwafa maa akhaafu calaykum ashirku lasqar qaaluu wama shirku lasqar ya rasuula allah qaala ariyaa waxa uu yihi waxaan idinku cabsi badanahay shirkiga yar inaad ku dhacdaan oo waa maxay bay yidhahdeen ashirku lasqar wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam waa alriyaa istuska istuskana waxaa la yidhaahdaa waa qastu idhaari alcibaada liyaraahu nnaas fayaxmaduunah inuu ruuxu niyoodu u qasto inuu cibaadadiisa muujiyo ama ha u sheega dadka ama ha la doonto inuu u qasto cibaadadiisa inuu muujiyo dadka tuso si ay dadku u arkaan dabeedna ugu ammaanaan hada huwa ariyaa riyaagaas waxaa lagu maelay sidii dhagax sallaxa safwaanku waxa weyaan dhagaxa dhagaxa weynee siman ee sallaxa ah dhagaxaa sallaxee siman ee meel godan iyo meel taagan midna aan lahayn dhagaxaasoo ciidi ay ka dul buuxdo dhagaxaasoo roob mahiigaanihi u helay dabadeed uu ka dhigay mid sibiibixoo simanoon waxba saarayn ilan dhagax ciidi saarantoo roob mahigaani helay mahigaankuna waa roobka weyn ee culus ma waxbuu ku reebayaa waxaa lagu maelay ka istusaya ee istuska u bixinaya xoolaha yacni maelkiisa dhagaxaa sallaxa ah ee ciiddu saarayd ee roobkii helay ciiddii ka zuuliye waxba aanu kaga tegin ayaa lagu maelay oo macnaha sida dhagaxa aanay waxba ugu baaqi noqoneen wax ku sugan ee aanuu jirin ayaa ninka istus xoolihiisii u bixiyeyna wax allo wax uga baaqi noqdo uga hadhay aanuu jirin sida ciiddaasi u zuushay ayaa ajarkiisi iyo abaalkiisii u zuulay oo xoolihiina uga baxeen abaalna aanu uga helin kaasaa lagu maelay ruuxa muraa'iga ah laa yaqdiruuna calaa shay laa yaqdiruuna waawuljamaacuhu wuxuu u noqonayaa kaladii yunfiqu maalahu ri'aaa annaas alladiigaa oo alladii waa mawsuul mufradahe maxaa waawuljamcu ugu noqday wuxuu ugu noqday waayo mawsuulku waa min siyaqi alcumuum alfaadda mawsuulaadku waxay faa'iideeyaan cumuum oo marka la leeyahay kaladii yunfiqu maalahu ri'aaa annaas waa ku kasta oo nooca ama sifadaa leh marka macnaha ayuu caam ka yahay marka lafdigiisu mufrad ba ha noqdee macnuhuu jamac ka yahay marka damiirku wuxuu ugu noqonayaa waa nooca ama jinsiga oo yacni laa yaqdiruuna waa jinsiga ama nooca caynkaasee muraa'iintiihi nafci ka heli maayaan camalkooda weeyi marka laa yaqdiruuna waxay ugu noqotay jamac waa xagga macnaha ee uu caamka ka yahay wallaahu laa yahdi alqowma alkaafiriin saynu horeba usoo sheegnay waa kuwa gaalnimada ku dhimanaya ilan gaalo badan baa soo hanoonaysa laakiin kuwani waa kuwa loo qoray inay ku dhintaan een soo islaamayn ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كوانا وحا لغو شبهي نفقات كوغا أي بحين أيام با وحا لغو شبهي سيدا بير ميل تاغا كتالا بير تاميشا سريسا كتالا أو روب مهيغاني وهلي دبادات صوب بحسين ميرو لبن لابو بيرها كالينتي أي بحين أيام كل لبن لاب ميسا بير تاس هدي روب وينو وهلو dee midhaha libinlaabkaay soo saaraysaa haddii roob yaroo tiixtiixii helana sidoo kale midho libinlaaban bay soo saaraysaa marka beertaa midhaheedu ay libinlaabka yihiin waxaa lagu shabahay kuwa xoolahooda alla dartii u bixinaya inay u libinlaabmayaan sida beertaasi ay u libinlaabmayso marka marka la ysku shabaho beerta iyo nafaqaadka ay bixinayaan laftooda wa mathalu nafaqaati ladiina baad ka hore u qadaraysaa mawsuulka jannadana sideedaad udeynaysaa beerta marka waxaad isku matashay oo isku shabahday annafaqaat waljanna haddaad doonaysa isamkan mawsuul oo dadka laftoodii ka turjumaya inaad shabaha isaga ka dhigtana jannada waxaad usoo qadartaa qofkii lahaa saaxibu janna si waxa weeyaan ashkhaasta laysugu shabaho ilaahay waxa uu yihi ayawadu axadukum an takuuna lahu janna miyaa midkiin uu jecel yahay inuu yeesho bustaan wax walba ay ka baxayaan timirtii iyo cinabkii iyo nooc waloo midho ah dabeed ninkaasi isagoo nooc walboo midhaa iyo beertaasi leh ayaa uu gaadhay gabowgii oo da-dii u timid ubadkiisiina weli may taabogelin oo dad la shaqayn karo oo xoog iyo cudud leh ma aha way yaryar yihiinoo weli waxay u baahan yihiin wax yacni gacanta ku haya oo u gargaara ruuxaas ayaa isagoo xaaladaa ku sugan beertiisii waxaa ku dhacay dabayl hanfi ama dab wadata markaasay baaba'do wada gubatay ninkaasi xilli uu gaboobay oo isagoo aanu itaal lahayn ubadkiisii aanay taabogelin oo dad xoog iyo itaalle aanay ahayn oo xilliguu ugu baahi badnaa ah ayaa beertiisii baaba'day kaa waxaa lagu masalay qofka waxa weeyaan waxa uu bixinaayo ama dadka isku tusa ama ugu mana sheegta ama dhibaato raaciya marka macnuhu waxa uu yahay midkiin miyuu sidaa jecel yahay sow jawaabtu maya ma aha haddaydaan sidaa jeclayn sidan waxa la mid ah inaad sadaqadiinna waxaan raacisaane ka reeba oo maniga iyo dhibaatada iyo istuska ka daaya waxaana la yidhi ayawadu waa istifhaam bimacna nafyi oho ma jecel yahay yaanu jeclaan baa loo jeedaa diid maa loo ayaa loo jeedaa naahi oo macnaha midkiin sidaa ma jecel yahay waxay ka dhigan tahay yaanu jeclaanin oo sidaa aanu samaynin ayay ka dhigan tahay alla waxaa wuhi qowlun hadal hadalkaasoo macruufun wanaagsan iyo wamakfiratun dhaafis hadalka xun ee qofka baryootamaya kaaga yimaada aada iska cafisood iska dhaafto qowlun hadal hadalkaasoo macruufun wanaagsan iyo wamakfiratun dhaafis aada isaga dhaafto ood cafiso ayaa khayrun ka khayr badan min sadaqatin sadaqo sadaqadaasoo yatbacu uu raacayo haa sadaqada uu raacayo adaa dhibaato dhibaata ay raacayso wallaahu allana haniyun ka deeqtoomay weeye makhluuqaadkiisa ka maarmay ee hodanka ah xaliimun ee dulqaadka badan yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu alle iyo rasuulkiisaba rumeeyeyow laa tubtiluu ha burinina sadaqaatikum sadaqooyinkiina ha burinina bilmanni manna sheegasho ha ku burinina iyo waladaa dhibaato ha ku burinina aada raacisaan oo dhibaataduna waa inaad dadka tiraa kanaan siiyo keer baan siiye maniguna waa inaad u tiriso oo tiraa miyaanan kaa iyo kaa ku siin marka manigu qofka ayuu ku dhacayaa in loo manno sheegto aduhuna in dadka kale looga sheekeeyo laa tubtiluu ha burinina sadaqaatikum sadaqooyinkiina ha burinina oo bilmanni manna sheegasho ha ku burinina iyo waladaa dhibaato aada raacinaysaan ha ku burinina kaladii yunfiqu ay ibaalan burin ha burinina burintaasoo kaladii ka ibaalladii kii burintiisa oo kale ah kaasoo yunfiqu bixinaaya maalahu xoolihiisa bixinaya ri'aaa annaasi dadka istusida uu istusaya darteed u bixinayo xoolihiisa oo walaa yuuminu aan rumaynayn billaahi allana aan rumaynayn iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe sida kaasoo kale uu xoolihiisu ay u bureen haysaga burinina waxaa bixinaysaan famahaluhu ay famahalu lmuraa'i kan istusinayee istuska u bixinayo xoolihiisa kaa muraa'igee istuska ah tusaalihiisu waxa weeyi ka mathali safwaanin waa sidii dhagax sallaxa oo siman dhagaxa weyn ee sallaxa ahoo calayhi korkiisa uu ahaaday turaabun ciidi ay dushiisa saaran tahay oo dabeed fa asaabahu dhagixii uu haleelay oo uu helay waabilun roob mahiigaana oo fataraka waa bimacnaa sayara labadii mafcuulna wataa qaadato midna waa damiirkaa baariska ee muuqda midna waa saldanta kale haddaad laakiin tarakadii caadiga ahayd ka dhigto saldanta waad xaalayn oo fataraka uu dhagixii uu kaga tegey saldan xaal uu yahay mid siman oon waxba saarayn sayara haddaad ka dhigtana dee labada mafcuulba ka haysta ficilku marka oo fa asaabahu dabeed dhagixii uu haleelay oo uu helay waabilun roob mahiigaani oo dabeed fataraka uu ka yeelay dhey bimacnaa sayara oo fataraka dabeed uu ka yeelay huwa roobkii hu dhagixii sallax ahaa uu ka yeelay saldaa mid siman oon waxba saarayn laa yaqdiruuna kari maayaan waa jumlo istinaafiye ah waa kuwee almuraa'iin kuwaa xoolahooda u bixinaya istusku laa yaqdiruuna ilayn alladii buu u noqonayaa oo macnaha jamc ka ah wuxuu u noqonayaana waa nooca iyo jinsiga cid alla ciddii sidaa samaysa ee maaha fardi ama qof keliya marka laa yaqdiruuna kari maayaan kuwaasi istusaya calaa shayin shay kari maayaan shaygaasoo mimaa kii kamida kasabuu ay shaqaysteen macnaha ma awoodi karaan inay midho ka goostaan ama nafci iyo dheef ka gaadhaan weeyaan macnaha wallaahu allana laa yahdii ma hanooniyo alqowma qolada alkaafiriina ee gaalada ah wamathalu ladiina kuwiina tusaalahoodu waxa weeyi kuwaasoo yunfiquuna bixinaaya amwaalahum xoolahooda bixinaaya ibtigaaa mardaati illaah ilaahay raalli ahaanshihiisa doonis ay doonayaan darteed u bixinaaya iyo wa tahbiitan sugid ay sugayaan naftooda darteed u bixinaya oo min anfusihim nafahooda ka ahaatay sugid naftooda ka ahaatay oo naftooda ay iimaanka iyo yaqiinta iyo ikhlaaska ku sugayaan si ay midho uga goostaan kuwa sidaa xoolahooda u bixinaaya waxa mathalkooda iyo tusaalahoodu uu yahay ka mathali janna ay ka mathali saaxibi janna sidii nin beer leh marka alladiina ayaynu ku shabahnay saaxibuljanna ka beerta leh ama wa mathalu nafaqaati aladiina kuwii nafaqaadkooga ama waxay bixiyaan tusaalahoodu waxa weeyi kuwaasoo yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda ibtigaaa mardaati illaah ilaahay raalli ahaanshihiisa doonis ay doonayaan darteed u bixinaaya iyo wa tahbiitan sugid ay naftooda sugayaan oo iimaanka iyo ikhlaaska ku sugayaan darteed u bixinaaya sugidaasoo min anfusihim nafahooda ka ahaatay kuwaas yacnii nafaqaadkooda iyo waxa ay baxsanayaan tusaalahoodu wuxuu la mid yahay kamahali janna sidii beer beertaasoo birabwatin meel taaga ku taalla beertaasoo asaabahaa uu haleelay oo uu ku da-ay waabilun roob mahigaan oo weyn oo dabeed fa'aatad ay siisay beertii saaxibahaa qofkii lahaa ukulahaa midhaheedii ay siisay dicfayni xaal ay yihiin libinlaab dabeed beertii ay soo go-dayoo midhihii oo libinlaaban ay qofkii lahaa siisay oo uu ka gurtuu ka goostay fa in lam yusibhaa beertaas haddaanu haleelin oonu ku di'in waabilun roob mahigaan oo weyni fatallun ay fa huwa kaa haleelayaa tallun waa roob yar oo tiixtiixa ama biyodhiga biyo yacni dhulkun biyodhigaya wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii arkaya weeyi inuu arkayana maxaa ka dhalanaya dee inuu idinku abaalmariyo oo haddii ikhlaas iyo mutaabaco camalkiinu ku dheehan yahay dee ajar iyo janno aada heshaan istus iyo riyaa hadduu yahay ama mani iyo ada aad raacisaanna waxba aanu idinka siin bal waxa weeyaan dee cuquuba idinka soo gaadho alla waxa uu ihi ayawaddu miyaa uu jecel yahay axadukum midkiin macnuhu waxa weeyi sidaayuu jeclaan inuunu samaynin waa diidma la diidayo ayawaddu miyaa uu jecel yahay axadukum midkiin an takuuna inay u ahaato lahu isaga jannatun beer beertaasoo min nakhiilin geetimireedya ah iyo wa acnaabin cinabyo beertaasoo tajrii ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan beertaasoo lahu ay ugu sugan tahay axadkaa fiihaa beerta dhexdeeda min kulli thamaraat ay thamarun midho oo min kulli thamaraat ama lahu xaal uu ugu sugan yahay axadkaas fiihaa beerta dhexdeeda uu ugu sugan yahay hamarun midho usoo qadar midhahaasoo min kulli thamaraati midhaha dhammaantood ka mid ahaaday yacnii iyadoo ay ugu sugan yihiin midho ka mida midho oo dhan yacnii nooc walba ay ka soo go-een wal xaalna midhahaasi ay ugu sugan yihiin beerta dhexdeeda asaabahu axadkaa ama ninkaa uu haleelay alkibaru weynaantii u gaboobay walxaalna uu gaboobay axadkaasi lahu ay u sugnaadeen oo uu leeyahay duriyatun ubad ama tafiir tafiirtaasoo ducafaa taag daran oo weli aan taabogelin oo aan waxa weeyaan weynaan oo fa asaabahaa dabeed beertii uu haleelay icsaarun dabayl daran dabayshaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay naarun dab uu ku sugan yahay oo faxtaraqa dabeed beertii ay baaba'doy gubatay sidaa miyaa midkiin jecelya waa maya haddaydaan sidaa jeclayn haddaba xoolihiina ha u bixinina istus markaad bixinaysaanna ha raacinina mana sheegasho iyo dhibaato haddii kale sida beertaa ba'day ayaa xoolihiina u baaba'aya yacni waxaad bixisaana uu baaba'aya oo xoolihiina kaaga baxayaan ajarna aanad uga helayn oo aan xoolana kuu madxin ajarna aanad ka helin alla waxa uu ihi kadaalik sidaa tusaalayaashaa loo soo caddeeyey ayaa yubayin allah ilaahay u caddaynayaa oo lakum idinka idinku caddaynayaa al aayaati aayaadka idinku caddaynayaa kuwooda kowniga ah iyo kuwooda sharcigaaba muxuu idinku caddaynayaa lacallakum tatafakkaruuna likay tatafakkaruu si aada aayaadkaa uga fakartaan oo u fahamtaan oo ugu fiirsataan alla waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtum wamima akhrajna lakum min alard yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow anfiquu bixiya min طayibaati maa shay kiisa wanaagsan ama wanaagyadiisa wax ka bixiya kaasoo kasabtum aa shaqaysateen waxaad tacabteen ee waxa weeyaan shaqaysateen kiisa wanaagsan wax ka bixiya wa mimaa kiina waxa weeyaan wax ka bixiya oo mintani waa tabciidiya la yidhaahdaa oo waa min bacdi maa yacnii kiina berhkii bixiya kaasoo akhrajnaa aanu idiin soo saaray lakum idinka min alardi arlada aanu idinka soo saaray waxaa tabcateen ee zaracdeen ee dhulka idinka soo baxay ee beerateenna dee sekada ka bixiya iyo xaqa ku waajibay wa aatuu xaqahu yowma xasaadi walaa tata walaa tayamamuu hana u qasdina alkhabiia ka xun minhu xaal uu xoolaha ka mid yahay xoolaha aa shaqaysateen ama idiin soo baxay kiisa xun ha u qasdina tunfiquuna xaal aada bixinaysaan kaa xun wal xaalna aada bixinaysaan lastum aydaan ahaat aydaan ahaanin biaakhidiihi kuwa qaadan lahaa xoolahaas xun ilaa an tuqmiduu fiih inaad ka indhalaabataan mooye macnuhu waxa weeyi yacni xoolihiinna ka u liita ee idinkaba haddii laydin siiyo aydaan qaadateen idinkoo indhaha isku hayo ka indhalaabanaya oo iska qaadanaya uun mooye laakiin dan iyo muraad aydaan ka gasheen dee naftiinnaba waxaydaan u doorateen dadkana ha u doorina oo ka u liitaa xoolihiinna waaclamuu waxaad ogaataan anna allaha in alle haniyun mid hodana oo deeqtoomay inuu yahay oon dadka u baahnayn xamiidun ay maxmuudun waa faciilo bimacnaa mafcuul ah mid la mahadiyo inuu yahay ogaada ashayaanu shayaanku yacidukum wuxuu idin yaboohayaa alfaqra caydhnimo iyo baahi iyo faqri ayuu daaqada idinka tusayaa wayamurukum waxaanu idin farayaa bilfaxshaa tafoolxumada badan macaasida aada u liitee foosha xun leh ayaa faxshaa lagu tilmaamaa waxaa mufasiriinta badankooduna foolxumadan ay ku fasireen bukhliga iyo gacan adayga oo waxbaha bixinina ayuu idin odhanayaa wallaahu allana yacidukum waxa uu idin yaboohayaa oo idin ballanqaadayaa makfiratan dembi dhaaf oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo wa fadlaa dheeraad uu idinku galladaystay wallaahu alla waasicun kii ballaadhan weeyi ee caliimun cilmigiisu uu badan yahay yu'tii waa siiyaa alleh alxikmata xikmadda man yashaau cidda uu doono waman axadka yu'ta la siiyo alxikmata xikmadda faqad uutiya alla ilaahi waxaa la siiyey dhab ahaan khayraa khayr ayaa la siiyey khayrkaasoo kaiiran fara badan wamaa yadakaru kuma waantoobo arrimaha la soo sheegay ilaa ulul albaabi kuwa caqliga fayowle mooye cid kale kuma waantowdo waxna kuma qaadato haadihi alaayaat ilaahay waxa uu kaga waramay wujuub الzakaati fi اlmaali cumuuma waاstixbaabu الsadaqaat ugu horeyn inay waajib tahay xoolaha zakada ku waajibtay in laga bixiyo xoolaha zaka goyska ah ama ha noqdo qofkii wixii uu shaqaystay wixii uga soo baxay ama ha noqdo qofku wixii uu beertay dhulka uu geliyo wixii uga soo go-aye xoolihiisa zaka goyska ah sanadkuna uu ka soo wareegay dee wixii ku waajibiyey inuu ka bixiyo iyo nafaqaadkii ku waajibka ahaana inuu dee bixiyo iyo sadaqaadkii sunnada ahaa ee mustaxabka ahaa ee la jeclaystayna inuu wax ka bixiyo arrimahaas ayaa aayaadkan ilaahay kaga warramay oo anfiquu min ayibaati maa kasabtum wamima akhrajnaa lakum min alard zakadii waajibka ahayd iyo nafaqaadkii waajibka ahaa iyo sadaqadii sunnada ahayd intaba waa caam yeelaysa waxaa kaloo aayaadkan ku sugan qubxu linfaaqi min alradii'i wa tarku ljayid foolxumada ay foolxun tahay xoolahaaga inta u liidata inaad ka bixiso kii wanaagsanaana aad ka tagto oo waxaa laga yaabaa ruuxu xoolihiisii markuu sidaa u eego kii xoolaha lahaa dee adhiga iyo looda iyo geela neefka u liita inuu bixiyo kii wax kale sadaqadaysanayey shayga ugu liiteen ka soconayn ama istaaga inuu bixiyo ama waxa dhacayba oo aan waxa weeyaan dee saalixba u ahayn in la isticmaalo marka arrinta noocaasa yacni waa la caayo waa la ceebeeyo waa arrin fool xun inaad xoolahaaga waxa ugu liita aad tidhaahdo waan bixinayaa ka ugu wanaagsanna adigu aada reebato sunnaduna waxa ay tahay xoolaha waxaa laga bixinayaa waa dhexdhexaad ka ugu sarreeyana ma aha ka ugu hooseeyana ma aha waa wasadka oo xadiidkii mucaad markii la diray sakada maxaa lagu yidhi iyaaka wa karaa'ima amwaalihim marka yacni iska ilaali xoolahooda ka ugu sarreeya ee ishu raacayso marka sakadii ama xoolihii marka la gurayo dee neefka ugu sarreeya xerada kala soo bax ma aha marka calaa kullin ka ugu sarreeyana maaha waxaad xoolaha ka bixinaysaa ka ugu hooseeyana ma aha laakiin waa wasadka iyo dhexdhexaadka laakiin ruuxa xoolaha li isagu hadduu doorto inuu waxa ugu sarreeyo bixiyo ila ilaahay dartiibuu u bixinayaaye dee waa fadli iyo wanaag uu dadka dheer yahay laakiin waajibkuma aha laakiin qofka caqliga li wuxuu ku dadaalayaa horta xoolahan maxaad u bixinaysa naftaada so uma bixinaysid inaad ilaahay dartii wax kaga hesho alle dartiisa uma bixinaysid dee ruuxa caqliga lihi waxa uu naftiisu ay u aayasay midhaheeda uu goosanayo ilaahay hortiina uu bixinayo wax liita ka dhigi maayo waxa ugu fiican buu ku dadaalaya iska dhaaf dhexdhexaade halka ugu sarraysa ayaa uu ku dadaalaya marka alla waxau ihi walaa tayamamu lkhabiia minhu tunfiquuna walastum biaakhidiihi ilaa an tuqmiduu fiih iska ilaaliyo ha u qastina xoolihiinna ka u liita inaad bixisaan waxaa xunoo idinkuba aydaan qaadateen haddii laydiin keeno inaad ka indhalaabataan mooyaane idinkoo arkaya aydaan ku dhacdeen dee waxaad naftaadaba u diidi lahayd cid kale ha siin weeyaan macnuhu alkhabii laba macnoba waa uu leeyaho alxaraam waradii xaaraanta waa lagu ilaaqa alkhabii wa yuxarimu calayhim alkhabaaih ayaa alla u yidhi yuxilu lahum ayibaat wa yuxarimu calayhim alkhabaaih yani muhimaadkii nabiga loo soo saaray waxaa ka mid ahaa inuu dadka ka xarimo oo ka manciyo khabaaia waxyaabaha muxaramaadka ah marka alkhabii bimacna alxaraam waa la yidhaahdaa waxaana macaanida khabiidka ka mida alradii shayga liita ashyaada waxa ugu hooseeya ugu liita khabiid waa la yidhaahda marka imika waxaa loo jeedaa yani walaa tayamamu lkhabiia minhu xoolihiina wixii ugu liitay xaaraantii looma jeede waa shaygii liitay adiguba aanad qaadateen ha bixinin waxaa kaloo aayaadkan ku sugan muqaarana bayna wacdi shayطaani wa amrih wa bayna wacdi illaahi wa hawaabih waxa la muqaaraneeyo laysbarbar dhigay ballanta shaydaanka iyo waxa uu ku yaboohayo iyo waxa uu dadka farayo iyo ballanta ilaahay iyo ilaahay waxa uu ballan qaadayo iyo abaalmarintiisa wanaagsan labadaasaa laysbarbar dhigay dee ruuxii caqligi leeyahy intuu kala doorto labadaa isku doorsan maayee waa kala dooranayaa oo dee waxa uu dooranayaa ballanta alle subxaanahu wa tacaala iyo waxa weeyaan abaalmarintiisa ayaa uu dooranaya marka labadaas kaa dambe ayuu dooranayaa qofka caaqilkii ashaydaanu yacidukum alfaqra wayamurukum bilfaxshaa waa ballanqaadkii shaydaanka iyo amarkiisii marka hore wuxuu kuu ballan qaadayaa faqri haddaad xoolahan bixiso haddaad wax bixiso waad baahan waad caydhoobi faqri baa kugu dhici albaabkii faqriga iyo daaqadii caydhnimadu kuu furaya marka waa waa inaad iska ilaaliso waxaanu ku farayaa foolxumo oo culimmadu waxay ku fasireen bilbukli hayso buu ku odhanaya marka nafta iyo shaydaankuba waa ku daran yihiin waxbixinta oo ilaahay waxau ihi wa inahu lixubi alkhayri la shadiid insaanku xoolo jacaylka iyo maal jacaylka waa ku daran yahi oo aad buu ugu adagyahy ilaahayna waxa uu kuu ballan qaadayaa makfirata minhu wa fadla ma labadaasaa wax laysku doorsado oo yani laysku bedeshaa makfiratan minhu wa fadla ilaahay wuxuu kuu ballan qaadayaa dembi dhaaf iyo dheeraad iyo fadli markaas dee waajibku waxa weeyi inaad ballanta ilaahay iyo abaalmarinta ilaahay aad ku bedelato ballanta shaydaanko ta alle aad qaadato waayo allah wuxuu kuu ballan qaaday dembi dhaaf makfira waxa uu kuu ballan qaaday dheeraad iyo fadli fadliga waxaa lagu fasiray almudaacafa wixii aad bixisaba waa lagu liminlaabaya waa dheeraad iyo fadli marka dee fadligaa ilaahay iyo dembi dhaafkaa dooro oo ta shaydaanka iskaga jeedso wallaahu waasicun caliim yu'ti alxikmata man yashaa alxikma waxaa lagu fasiray nebinimada waxaa kaloo lagu fasiray sunnada waxaa kaloo lagu fasiro tafaasiirta ugu xooga badanee ibnu cabaas maray ka mid a alqur'aan qur-aanka iyo fiqigiisa iyo fahamkiisa in tilaawadiisa iyo tafsiirkiisaba la fahmo imaamu shaaficina waxau yihi raximahu llah xikmaddu haddii ay kitaabka raacdo wa yucallimuhum alkitaaba walxikma waa sunnada oo alkitaaba walxikma waa alkitaaba wasunna laakiin xikmadda haddii gaar loo sheego waxay caam yeelaysaa sunnadii iyo kitaabkii labadiiba waana macnaha caamkee xoogga badan marka maanta alxikma waxyigii oo dhan bay ku dhacaysaa waa kitaabkii iyo sunnadii iyo labadooda in loo fahmo yacni sidii dadkii hore wanaagsanaa u fahmeen marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa man wufiqa lilkitaabi wasunnati calaa fahmi salafi saalix faqad wufiqa likhayrin kaiir ruuxa la waafajiyo kitaabka alleh iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam weliba labadoodana u fahma siday dadkii hore wanaagsanaa u fahmeen saxaabadiiyo intii wanaagga ku raacday ee saddexdaa tiir isla hela kitaab iyo sunne iyo fahamkii dadkii wanaagsanaa ee hore ruuxa saddexdaa isla hela alla ilaahay khayr fara badan ayaa usoo hoydo uu hantiyey alla waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow anfiquu bixiya min ayibaati maa shay wanaagyaalkiisa bixiya shaykiisa wanaagsan ee ayibaadka ah wax ka bixiya mintuna waa tabciidoo min bacdi ayibaati maa shay waxyaabihiisa wanaagsan barhkii bixiya shaygaasoo kasabtum aa shaqaysateen oo kasbateen iyo wa mimaa wa min bacdi maa shay barhkiina wax ka bixiya shaygaasoo akhrajnaa aanu idiin soo saaray lakum idinka min alardi dhulka aanu idinka soo saaray waxaa shaqaysateen iyo waxaanu dhulka idinka soo saaray wax ka bixiya oo sakadii waajibka ahayd iyo sadaqadii sunnada ahaydba walaa tayamamuu ha u qastina alkhabiia minhu xoolaha kiisa xun ha u qastina sababu nusuul bay aayaddani lahaydoo xadiidka baraayi ibnu caazib warinaya sunanta ku sugan waxa uu yidhi kaana bacdu saxaaba saxaabada qaarkood waxay ahaayeen kuwo bixiya beerahooda waxa ka soo baxa waxa ugu liita marka masaajidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam nimankii fuqarada ahaa ee deganaaya asxaabu sufada la odhan jiray ayaa timirta iyo waxyaabaha ugu liita ee yacni ugu hooseeyay u keeni jireen markaasaa aayaddani soo degtay alla uu yidhi walaa tayamamu lkhabiia minhu xoolihiinna waxa ugu liita ugu xun ha u qastinoo ha bixinina kaas ee kiisa dhexdhexaadka ah bixiya alla waxa uu ihi walaa tayamamuu ha u qasdina alkhabiia ka xun oo minhu xoolaha ka mida waxa aanu idin siinay yacni waxa aad shaqaysateen iyo waxaanu arlada idinka soo saaray kiisa xun ha u qasdina tunfiquuna idinkoo bixinaya kaa xun walxaalna aada bixinaysaan lastum aydaan ahaanin idinkuba biaakhidiihi kaa xun kuwii qaadan lahaa aydaan ahayn ilaa an tuqmiduu inaad ka indhalaabataan mooyaane fiihi dhexdiisa macnaha kaa xun ha qaadanina idinkoo idinba aydaan qaadateen ilaa inaad ka indhalaabataan oo indhaha ka qarsataan mooyaane oo dee inaad iska qaadataan mooyaane wax la damcoo la doono aanu ahaynoo wax liita u yahay walaa tayamamuu ha u qasdina alkhabiia ka xun oo minhu kaa ka mid ah wixii aad shaqaysateen iyo waxaanu idiin soo saaray xoolaha ka mid ah tunfiquuna xaal aada bixinaysaan kaa xun walxaalna aada bixinaysaan lastum aydaan ahaanin biaakhidiihi kuwii qaadan lahaa xoolahaa xun ilaa an tuqmiduu inaad ka indhalaabataan mooyaane fiihi isaga dhexdiisa yacnii xoolahaa xun inaad ka indhaqarsataan mooye si kaleba idinkoon idinba ku qaateen dee cid kalena ha siinina oo waclamuu waxaa ogaataan anna allaha in alleh haniyun kii deeqtoomee hodana inuu yahay xamiidun ay maxmuudun ee la mahadiyo ashayaanu shayaanku yacidukum wuxuu idin yaboohayaa alfaqra caydhnimo iyo baahi buu idiin ballanqaadayaa wayaamurukum waxaanuu idin farayaa bilfaxshaa tii foolxumada badnayd oo ah waxa weeyaan bakhaylnimada fawaaxishta kale iyo zinada iyo liwaadka iyo xaaraantana waa lagu idlaaqaa faxshaa wallaahu allana yacidukum wuxuu idin yaboohayaa makfiratan dembi dhaaf ayaa u alla idin ballanqaadayaa dembi dhaafkaasoo minhu alla xaggiisa ka ahaaday ama minhu xaggiisuu idinka ballanqaadayaa oo ha ku tacalluqa yacidukumta wa fadlaa iyo dheeraad baa alla idin ballanqaadayaa uu idin libinlaabo waxaa bixisaan wallaahu alla waasicun kii ballaadhan weeyi ee ogaalkiisa iyo araggiisa iyo deeqdiisa iyo raxmaddiisuba ay ballaadhan tahay caliimunaa cilmi badan yuutii wuu siiyaa alleh alxikmata xikmadda waxa uu siiyaa kitaabka iyo sunnada iyo fahamkooda ilaahay waxa uu siiyaa man yashaau cidda uu doono inuu siiyo waman axadka yuuta la siiya alxikmata xikmadda faqad uutiya alla ilahay dhab ahaan faqad uutiya xaqiiq ahaan waxaa la siiyey qofkaas khayraa khayr ayaa la siiyey khayrkaasoo kaiiran fara badan wamaa yadakaru kuma waantoobo waxaa lasoo sheegay ilaa ulul albaabi kuwa caqliga fayowle mooye cid kale kuma waantoodo wax kuma qaadato alla waxau ihi wamaa anfaqtum min nafaqati aw nadartum min nadrin faina allaha yaclamuh wamaa lilaalimiina min ansaar rabbi waxau ihi wamaa anfaqtum wax kastoo aada bixisaan oo min nafaqatin ah maadu waa shardiyo nafaqatin nakiradaa siyaaqu shardiga dhacdayna waa cumuum wax kastood bixisaan wax yar iyo wax weyn weliba mintaa marka la keeno ee siyaaqu shardiga ama nafyiga ay dhacdo waxay faa'iidaysaa tansiis cala alcumuum waxay sii caddaysaa oy u badhax tirtaa cumuumka marka macnuhu waxa uu noqonayaa wamaa anfaqtum wax kastoo aada bixisaan oo min nafaqatin wax bixin ah ama wax la baxsado aw nadartum ama aada nadartaan oo min nadri nadar ah macnaha wax kastood bixisaan iyo nadar kastoo gashaan fa ina allaaha alle yaclamuhu waa ogyahay wamaa lilaalimiina kuwa daalimiinta ana uma sugnaanin min ansaarin wax u hiliyo u gargaaraa in tubduu haddii aada muujisaan asadaqaati sadaqooyinka haddii aada muujisaan fa nicimmaa ay fa nicma maa shay baa nicmo lahaad oo wanaagsanaaday hiya ay ibdaau sadaqaat sadaqooyinkaa muujintoodaa wanaagsanaaday oo almaqsuusu bilmadxi hiya waa sadaqadaa la muujinayo ta ammaanta lagu googeynaya lagu gaaryeelaya nicimaana tafaasiir badan baa ku jirta laakiin ka ugu fudud baynu maray oo in la yidhaha nicmada miimkeedii iyo maada ayaa laysku idqaamay oo nicimmaa waa nicma maa oo labada miim ayaa laysku idqaamay marka alla waxa uu yihi fa nicim maa ay nicma maa shay ayaa wanaagsanaaday oo nicmo lahaaday hiya sadaqaadkaa la muujinayo ayaa wanaagsanaaday oo almaqsuusu bilmadxi hiya wa in tukfuu haddii aada qarisaan haa sadaqaadka oo watu'tuu aada siisaan haa sadaqaadka alfuqaraaa kuwii baahnaa aada siisaan in tubduu haddii aada muujisaan asadaqaati sadaqooyinkii haddaad muujisaan fa nicimmaa ay fa nicma maa shay baa nicmo lahaadoo wanaagsanaaday hiya sadaqadaa la muujinayaa wanaagsanaatay oo almaqsuusu bilmadxi hiya wa in tukfuuhaa sadaqooyinkaa haddaa qarisaan oo watu'tuuhaa aada siisaan alfuqaraa kuwa u baahan fa huwa madkuurkaa lasoo sheegaa khayrun oo madkuurku waa maxay waa alikhfaau waaliitaau waa labada masder ee labada ficile tukfuuhaa iyo tu'tuuhaa ay kala xambaarsan yihiin ilan ficil kastaa masder buu koobsanaya walmasderu laslu wa ayu aslin wa minhu yasax ishtiqaaqu lficli asalka waxa weeyaan ficilku dee waa masderkaba marka masderkaa uu koobsanayo ayaa damiirkaa huwada loo celinayaa oo fahwa madkuurkaa ikhfaaga iyo iitaaga oo maxaa mufrad looga dhigay waaba laba eh wuxuu ugu noqonayaa madkuurnimo oo markaad leedahay fahwa madkuurku dee waa mufrad soo maaha madkuurkuna waa maxay waa labadaa shay markaa in la qariyo oo masaakiinta la siiyo ayaa khayrun idin khayr badan lakum idinka maxay idinka khayr badan tahay dee min idhaariha inaad muujisaanoo si babligoo caddaana u bixisaan inaad u qarisaan baa idinka khayroon wayukafiru wayukafiru waa idinka tirtiraya alla waa idinka dhaafayaa cankum idinka min sayi'aatikum xumaanihiinina alla waa idinka tirtirayaa wallaahu alle bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun waa kii xogogaalu ah aayaadkana ilaahay waxa uu ku tilmaamay marka hore cilmu اllahi bالsadaqaat siriha wa jahriha wa ihaabat اllahi lilmutasadiqiin in ilaahay og yahay sadaqaadka dhammaantood iyo wax alla waxa addoonku uu samaynayo teeda qarsoon iyo teeda muuqataba iyo abaalmarinta ilaahay ku abaalmarinayo kuwa wax sadaqadaysanaya sadaqadooda ajar iyo abaal u ka siinayo waxaa kaloo ku sugan marka aayaddan ana sadaqata asiri wlaa min sadaqati alcalan in sadaqada hoos wax loo bixiyaa addoonka iyo allow is ogoo keliya iyo miskiinka wax la siinayo sadaqadaa sirtiihi inay ka mudan tahoy ka owleysan tahay ta waxa weeyaan kor wax loo bixiyo dadka hortooda xadiis baana ku soo arooro rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi ina sadaqata siri tudfiu gadaba rabbi tabaaraka wa tacaala sadaqada sirta ee hoos wax loo bixiyaa waxay baktiisaa cadhada ilaahay tabaaraka wa tacaala maxaa inooga baahi badan inaynu helno waxyaabo cadhada ilaahay iyo qadabkiisa inaga baktiya oo aynu kaga badbaadno sadaqaadkaa ka mid ah sadaqaadku fadligooda waxaa ka mid ah in maalinta qiyaamee bannaanka iyo bacadka la tuban yahay nin walba uu oo saadhsanayo sadaqadii uu bixiyey harhkeedii hadday yarayd iyo hadday badnaydba kullu mri'in fii dilli sadaqati yowma alqiyaama xataa yuqdaa bayna annaas ilaa inta dadka la kala xukumaayo nin walba maalintaa wuxuu hadhsanayaa wuxuu maanta baxsaday marka sadaqaadku aada iyo aad bay muhiim u yihiin haddaba aayaddu waxay tilmaantay sadaqatu siri oo wain tukfuuha wa tu'tuuha alfuqaraaa fa huwa khayrun lakum inay iyadu fadli badan tahay nusuusta qaarkoodna waxaa ku soo aroortay sadaqadii oo si bablig oo caddaana loo bixinayo nebiguna sala allahu calayh wasalam ku farxay oo waxaa ka mid ah rasuulka markay u yimaadeen nimankii ansaareed ee baahida iyo duruufta iyo daranyada iyo aradka uu ka muuqday ee nebigu isbedelay rasuulkana sala allahu calayhi wasalam wejigiisaa laga garan jiray isbedelka hadduu cadhoodo iyo hadduu raalli noqduu farxaba markaa rasuulka niman ansaareed oo duruufaysan baa u yimid oo aada u daranyaysan markaasuu aada uga murugoodo wejigiisi isbedelay dabeed ansaartii yacni waxa weeyaan raggii asxaabtii joogay nin ansaariya ugu horreeyo sadaqo keenay culus markaasaa nebigu ku farxay saxaabada intii kalena may kala hadhina midbaka kale intuu ku dayday ayaa nin walba wuxuu heli karayey kii cunto helayey kii waxa weeyaan dhar helayey nin walba wuxuu karayay oo halkii nebigu hortiisa keenay dabeed nebigii mar keliya wejigiisa isbedelo yacni sida dahabka u dhalaalo oo iftiimay isagoo ku faraxsan waxa ay sameeyeen markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi munaasabaddaa isagoo ka hadlaya man sanna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha min bacdih min gayri an yanqusa min ujuurihim shay waman sana fi lislaami sunnata sayi'a facalayhi wisruha wa wisru man camila biha min bacdih min gayri an yanqusa min awsaarihim shay nebigu waxau ihi sala allahu calayhi wasalam ruuxa islaamka dhexdiisa ku jideeye dadka u yani hormood ugu noqda ee u horseeda waddo wanaagsan ee dabeed lagaga daydo waxa uu ruuxaasi leeyahay wanaaggaa uu dadka u horseeday ajarkeedii iyo cid alla cidda kaga dayatee wanaaggaa ka daba samaysaa ajarka ay helaysa mid lamid a iyagoo dadkaa camal falaya ajarkooda aan waxba laga dhimay ruuxa dadka xumaan u horseeda ee islaamka dhexdiisa dariiqo khaldan ku jideeye dadkii u horseeda xumaan ee lagaga daydana waxaa korkiisa ahaanaya xumaantaa uu dadka u horseeday dembigii ka dhashay iyo cid alla cidda kaga dayata ee ku raacda ee xumaantaa samaysaa dembigay heli lahayd mid lamid ah iyadoo kuwaa xumaanta sameeyey dembigooda aan waxba laga dhimay nebigu markaa sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa waxa uu ku tilmaamo uu yacni waxa weeyaan ku caddeeyey dee qofka wanaag si cadoo babliga dadka ugu horseedee lagaga daydo waa ku ammaanay ajar iyo abaal baanu ka helayaa ruuxaasi oo ruux kastoo ku dayda abaalkiisi mid lamiduu helayaa culimmadu markaa waxay yidhaahdeen marka sidaasoo kale baahi guud ama dan guud ay jirto waxay sadaqadu ku fadli badan tahay sidaa babliga ee caamka ee laysaga dayanaayo marka dan guud la qabanayo dad wax loo tarayo wax la bixinayo yacni si laysugu daydo in si caddaana loo bixiyay ku fadli badan tahay marka laakiin dan guud iyo masaalix caama aanay ahayn ee dan iska gaar ahaaneed ay tahay dee si gaara ciddii u baahan inaad u siiso ayay ku fadli badan tahay marka culimmadu sidaasay ku jamciyeen oo ku kulmiyeen culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya eh zakada waajibkaana waxay ku fadli badan tahay caddaanka iyadoo la wada arkayo inuu bixiyo ruuxu si loo ogaado dee xoolihiisa sakadii inuu ka bixiyey wixii sunno ana qofku inuu hoos u bixiyo ayay ku fadli badan tahay laakiin waxaa xoog badan yacni waxa weeyaan sadaqaadkan sunnada ah iyo waxtarka guud iyo danta guud marka laga warramaayo inay sadaqadu hadba munaasabadda la joogo ay ku kala fadli badan tahay oo markay maslaxo guud iyo dan caama tahayna dee sidaa babliga laysku dayanayay ku fiican tahay markay wax gaara tahayna sida hoose ayaa ay ku wanaagsan tahay waxaa kaloo aayaadkan alla ku tilmaamay in uu dee abaal iyo fadli badan siinayo dadka wanaag sameeya oo fa nicim maahi waa ammaan iyo dhiirigelin waxaa kaloo ku sugan aayaddan waxa nadarka la yidhaahdo ruuxu inuu nadru yidhaha ilaahay baan ugu nadray sidaa inaan sameeyo horta nadarku waa nooc ka mida noocyada cibaadada oo ilaahay mooye cid kale looma nadro aw hebel baan u nadray ama fulaan baa nadar u galay ma banaano shirki bay noqonaysa ilaahay unbaa wax loo nadraa wixii la nadrana in la oofiyaa waa waajib oo sifaadka muminiinta ay ka mid tahay yuufuuna binadri inay nadarka oofiyaan laakiin nadarku waa laba nadru aaca iyo nadru macsiya ruuxu macsiye hadduu nadar ku galo inuu oofiyaa waa xaaraan oo ma oofinayo waayo waaba macsiya laakiin aaco hadduu ku nadro shay cibaado ah inuu oofiyaa waa waajib waxaana culimmadu yidhaahdeen nadarku asalkiisa hore in nadar la galaa waa makruuh laakiin nadarkii haddii la galou dhaco in la oofiyaa waa waajib wixii aaco iyo cibaado ah wixii macsiyana la oofin maayo oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi man nadara an yuiica allaha falyuichu waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsih ninka ku nadra inuu ilaahay aeeco ha aeeco oo ha fuliyo oo nadarkaa ha oofiyo yuu baajinin ninka laakiin nadar ku gala inuu ilaahay caasiyo yaanu caasiyin oo yaanu oofin alla waxa uhi wamaa anfaqtum waxaad bixisaan oo min nafaqatin nafaqa ah wax alla waxaad bixisaan oo wax la baxsada ah wamaa anfaqtum wax alla waxaad bixisaan oo min nafaqa wax la bixiya ah aw nadartum ama aada nadartaan oo min nadri nadar ah fa ina allaha alle yaclamuhu waa ogyahay inuu og yahayna maxaa ka ratibmaya dee inuu idinku abaalmariyo wamaa lilaalimiina aalimiintana uma sugnaanin min ansaarin cid u hiiliso u gargaarta alla waxau ihi in tubduu haddii aada muujisaan alsadaqaat sadaqooyinkii haddaad muujisaan oo si caddaan oo la wada arkaya aada u bixisaan fa nicmaa waa shay wanaagsan ay fa nicma waxaa nicmo lahaaday maa shaygaa aada samayseen baa nicmo lahaaday oo hiya ay ibdaau sadaqaat sadaqooyinkaa inaad muujisaan ayaa wanaagsanaaday oo almaqsuusu bilmadxi hiya waxaa ammaanta lagu gaar yeelayaa waa sadaqooyinka la muujinayo wa in tukfuuhaa haddaad sadaqooyinkii qarisaan oo wa tu'tuuhaa aada siisaan alfuqaraaa kuwa baahanna fahwa madkuurkaa ay alikhfaau waliitaau in la qariyo oo masaakiinta la siiyo ayaa khayrun lakum idinka khayr badan min alidhaari inaa muujisaan wayukafiru waa idinka tirtirayaa alleh cankum idinka min sayi'aatikum xumaanihiinana waa idinka tirtiraya waa idinka dhaafaya wallaahu alle bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan khabiirun kii xoogaalu ah ee u cilmi badan weeyi wallahu aclam